xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheeg mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaan naca waxaa ugu dooroon koox burcadbadeed soomaaliya oo afduubatay markab laga leeyahay dalkaasi shiinaha jubbaland oo sheegtay inay weerartay diyaarad kusii jeeday raaskamboni ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo furay shirka istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya shir looga hadlayay dib oogista qaybo ka mid ah dastuurka soomaaliya loona qabtay jaaliyadda soomaalida kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi wasiiro ka tirsan jubbaland oo gaaray degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose xilli ay sii kordhaysay xiisada u dhaxaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si adag uga hadlay xiisada u dhaxaysa jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeene raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow lab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad soo gelayso sabtina ay sii baxayso waana toddobada bisha ah labiyo tobanaad sannadda laba kun labaatan iyo afar haatanna ku soo dhowaada ah qodobadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka mudug ayaa ka qayb galay munaasabad xariga looga jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka guud ee degmada gaalkacyo waryahaee kaafiin ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada gaalkacyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka mashaariicda gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kale ayaa xarigga ka jaray xarun cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo xaruntan oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo ilmaha aan bilo dhammaysan ayaa waxaa dhismaheeda gacan ka geystay hay-adda i m c xarig jarka kadib xaruntan waxaa ka warbixiyey axmed khayr oo ka socda hay-adda i m c iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalka degmada gaalkacyo waxaan u joognaa xaflad oo aan u aragnay inay tahay xaflad dahabi ah isbitaalkan galkacyo oo oo ay ka jirta duruuf la xiriirta xiriiriga xagga ilmaha yaryar oo soomaalida dhahandhicisa ku dhasha xanaanadooda ayaa aad maaragtay xiriir ugu jira meesha ay lagu shaqeeyo marka iyadoo laga duulahayo baahidaas ayaa waxaa la sameeyey xarun u gooni ah dhallaanka oo weliba aan dhihi karno neonatalka ilmaha yaryar oo da'doodu yar tahay oo iyagoo bilahooda dhammaysan dhashay ama ilmaha yaryar oo xaaladooda adag tahay xanaanada siyaada u baahan waxaan u dhisnay qayb u gooni ah oo hadda maanta aan taagannahay xarig jarkeedii iyo inaan xarunta nafteeda ku wareejino maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyo iyo iyo degmada si loogu shaqeeyo bulshada saarnayd qaybta caruurta oo dadka horjeeda xiriir ka jira awgeed baan arrintan loo dalbanay alxamdulilah ilahina maanta waa noo hirgelshay inay hawsha dhammaystirto qaybtan waxaa loogu talagalay in qalab badan baa loogu talagalay meesha alxamdulilah hadda waxaa yaala incubatero lagu tagayarka in lagu hayo kuwa ku dhasha aan bilaha dhammaysan kuwa kaleo ayaguna xanuunsan dhashaa dhanka kale mas-uuliyiintii xarig jaray xaruntan cusub ayaa soo dhoweeyey bulshada reer gaalkacyona ugu baaqay in sidoo kalena uga mahad celiyey hay-addii dhistay xaruntan farxad weyn bay noo tahay saakeenaan xarig jarka iyo wareejinta xarunta nunaydkaan saaka halkaa ugu nimaadno ama dhiciska aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad xogwaal uga ahayn caqabadda iyo culayska ka jiray wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baan kaga mahad celinaa wada shaqaynta iyo runtii gurmudnimada wasiir adiga iyo wasaaradda waa idin mahad celinaynaa saaxiibada emsina aad baan kaga mahad celinaynaa wax ku oolnimada xarunta ay dhiseen agaasimaha oo culayskan oo dhan noo hayo isbitaalkan badan agaasima aad baa umahadsan tahay waa gurmanaynaa dhammaanteenu xooggeenu midaysan insha allahu tacaala xaruntan baahi weyn baa loo qabay ilaahay sababkoo noo suuro geliyey qaybaha ujeediin bay kala leedahay waxaan rabaa bulshada reer gobolka mudug reer gaalkacyada inaan hooyooyinka qiimaha badan ugu baaqno inay ka faa'iidaystaan
markooda waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala na kulansiiyey maantay xafladan quruxda badan ku saabsan lagu soo kordhiyey adeegan caruurta yaryarka ee dhallaanka loogu talagalay dhiciska iyo lagu daweeya ilmaha xaaladaha ku jira oo u mahad celinaynaa taabagelinta hayadda i m c iyo wasaaradda caafimaadka iyo maayarka magaalada gaalkacyo runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay runtii arrin baahi weyn loo qabay ay ahayd oo gobolka iyo markii la- magaalada gaalkacyo oo ah xarunta ugu weyn ee gobolka mudug iyo sidoo kaleeta ah meelaha istaarka riferaalka oo galmudug oo dhan waxa weeye ugu waxa weeye adag shaqo badanna u haya mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay hadda m c weyn kaga mahad celinaynaa ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug ayaa uga mahad celiyey hay-adda i m c xaruntan dhismaheeda waxa uuna bulshada gobolka mudug iyo reer gaalkacyaba ugu baaqay inay ilaaliyaan xaruntan kana faa'iidaystaan Ee, maantay ee, hay-adda imc iyo wasaaradda caafimaadka iyo degmada gaalkacyo iskaashanaysa waxay ku guulaysteen inay xaruntii dhismo loo helo u gooniya carruurta yaryar oo runtii ah kuwa ugu dhimashada badan ee, ubadkeenna ee, oo ku dhasha bilaha aan- iyagoo aan bilahoodii dhammaystirnayn sidaas awgeed maadaama aysan carruurta kale la mid ahayn wasaaradda caafimaadku waxay bixisay juhdi aad u dheer ee, sidii loo heli lahaa xaruntan waxayna ka codsatay hay-adda i m c in iyo deeqbixiyaasha inay xaruntan naga kaalmayaan ilaahay xamdigiis maanta waxa ayna xaruntii noo hirgeshay carruurteenniina ay heleen ee, meeshii lagu daryeeli lahaa iyo dhismo u gooniya iyo qalab u gooniya iyo shaqaalihii iyo mashruucii oo soconaya waxaan ka mahad celinaynaa mashruuca intaas la eeg oo kumanaanka kun ku baxeen ee ay dadkeena maanta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda imc iyo deeqbixiyaasha iskaashanaya ay keeneen waxaan codsanaynaa dadka reer gaalkacyo inay mashruuca intaas la eeg oo dhaqaalaha intaas la eeg ku baxay iyo waqtiga intaas la eeg waxaan ka codsanaynaa inay difa- ee, bahalka ilaaliyaan kaafiin maxamed cabdi wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee jubbaland iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose warbixinta warkan waxaa inoo soo diray waryahayga cabdinuur xayi xaashi maamulka degmada dhoble ee gobolka jubba hoose ayaa maanta degmada dhoble kusoo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed wafdigoo degmada u yimid howlo shaqo ayaa booqday ciidamada jubbaland qaybahooda kala duwan ee fadhigoodu yahay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale ciidamada jubbaland ee fadhigoodu yahay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa cadeeyey in ay mar walba u taagan yihiin difaaca dalka iyo badqabka bulshada reer jubbaland saraakiisha ciidamada oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay arrimaha faragelinta ay dowladda federaalk ku wado jubbaland satan haddaan soo qaado magaalada raasgalmudug hadda dhib ka socdo soddon iyo afar sano xabad kama dhicin soddon iyo afar sano oo kumbilaada xabad kama dhicin laga soo bilaabo sagaashan kow laga soo bilaabo bal adu xisaabi ilaa hadda abtinow wax xabadoo ka dhacday ruux lagu dilay iyo naag lagu kufsay nina ma jirto maanta maxaa ka dhacay marka saadii loo yidba in nin la dilo niba hadda istaarka yaalo dhaawaca waxaa la bilaabay haweenkii la kufsado afar haweenaa lagu kufsaday meesha sida akhbaarta ugu soo gaadhay waxaa la bilaabay xabad in lagu riday magaalada la argagixiyo ciidanka la soo diray een, wuxuu u baahan yahay meelaha laga rabo yaa loo baahan yahay in la geeyo laakiin looma baahna meel nabada oo nabad weliga ka badatay oon xabadba aqooninba ya in la geeyo oo dadkii la argagixiyo oo la laayo oo xabad lagu rido oo haweenka la kufsado waa kow soddon iyo afar sano intii ka dambaysay waxa weeyaan waxaa la kufsaday haween mayna jirin dad baa xabad lagu dhufta staariyaal mayna jirin dad baa la argagixiyey mayna jirin ficil iyo waxaa lo- lala yimi waxyaaba aad xunxun baa lala yimi arrintaas marka waxaa la rabaa inaan ku baraarugsanaanno oo aynan ku gardarrayn ninkii naga gardaranna aan iska celinno intaa marka waxaan idinku baraarujinaya inaad ku baraarugsanataan inaad ogaataan inaad xaq ku taagan tihiin oo dowladda jubbaland raggii ciidanka u shaqaynaya dhabta inaad tihiin ciidankii soomaaliyeed ee cadowga iska dugsanayay rabta inay isku waxa weeyaan isku garaacdo ama ay dana iyagu ay leeyihiin ay ka dhex raadiyaan waxaan ka yeelin ma war miyaan ka yeelina kama yeelin annaga waddankanaan leenahay soomaaliyaa la dhahaa khaas annaga reer jubbaland baan nahay annaga jubbaland baan leenahay jubbaland ciddii nagu soo duushaa ee iyadu dee dana kala wadataa waan iska celinayna annagu ma rabno askari soomaaliyeed oo qaranka loo soo tababaray oo la rabay inuu cadowga nolo xoreeyo in la soo diro oo la dhaho jubbaland baad ku duulaysaa iyo meelhiblaad qabsanaysaa iyo waxaan doonayna maaha runtii waxaa nasiib darraha dowladda federaalka ciidanka maanta ay leedahay kamboni iyo maxaan ku dhahaa meelheblo waan usoo diraynaa miyayna ahayn kuwii shalay een, caws weyne iyo masagowa iyo saraakiishii soomaaliyeed meesha ku dhammaatay een garanayna ee hebel iyo hebel lahaa kuwii laga soo saaray miyayna ahayn miyayna ahayn xaggee lagu arkay ciidan intii difaacii cadowga laga soo saaro dal nabada lagu soo celinay magaalo nabadood xasiloon deegaan nuusuu hadda taliyaheenu sheegay aan soddon sana xabadi ka dhicin in lagu soo celiyo oo la dhawaa difaacaysaan goobtii cadowga uu ku jirayna laga soo saaro abwaanba hore wuxuu yidhi baadida nin baa kula dayday daalla kaa badin oon doonay inaa shana daayin abidkaayo dadkuna mooyo duwa dhashan wax u darsoonayn waxaa muuqata dowladda federaalku inayna raadinaynin soomaalinimo inayna raadinaynin waddan nabada inayna raadinaynin in soomaaliya midoodo ee ay raadinayaan taa beddelkeeda in soomaaliya ay ku noqoto een, waxaan ku dhahaa dagaaladii ay hore ooga timaaday wixii laga soo bogsaday hadda qofka dhaawac ah ee la dhayaya haddii la danqo boogtaas way dhiigaysaa wuuna xanuunsanayaa ma rabna marka boogihii lasoo bogsiiyey inay isku dayaan madaxdii dalka u sarraysa ayagoo kursigooda iyo danahooda raadinaya inay waxa weeyaan ay dib dalkii ay u geliyaan wixii annaga waxaan aqbalayna maaha dhinaca kale gudoomiyaha degmada dhobley mudane xasan cabdi xaashi ayaa si kooban uga hadlay xaaladda uu hadda dalku ku jiro
in jubbaland lagu soo duulay oo ay dowladdii federaalkeed lagu soo duushay halkii aan ka sugaynay inayna gacan qabato inay cadowga na- mataqaanaa shabaabka ay gacan naga siiso inay dowlad baan nahay xor ahoo ka mid a dowladaha xubnaha ka federaalke xuquuqdan inayna siiso dowladdii federaalkeed waxay isku dayday oo ay ku hawlan tahay inay jubbaland burburiso inay amnigan haysano ay meesha ka saarto deegaana nabada sida hadda ka hor laga shaqariyey oo cadow joogin ayay ciidan ku soo guraysaa waxay ka soo baxeen difaacyadii hore ee al-shabaab bay ka soo baxeen waxa cadow ay ka dhigteen ciidanka jubbaland iyo shacabka jubbaland iyo dowladda jubbaland arrintaa marka miyaan yeelaynaa ma yeelayno gabagabadii waxaa si wada jira ciidanka ula hadlay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda jubbaland mudan cabdiraxmaan cabdi axmed iyo xildhibaan cabdiraxmaan ashraf maxamuud hadalkoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan waa waxaad ogtii maanta wax ka jira muxuu ahay geega soomaaliyeed meel meel meel jiraba Eh, si gaara jubbaland maanta waxaa haysta eh, dowladda federaalka iyo habdhaqankeeda Eh, madaxda federaalku caadiyan qofka siduu caadigu yahay ee indhihiisu u furan yihiin ee caqligiisa uu taam u yahay halka markuu tago qofku isu delaa si kaloo noqdaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ahaa ninkii ugu hadalka wanaagsanaa ee ugu eh, dastuurka ugu ilaalinta badnaaba xilliga caadiga ahay muxuu ahay eighteenkii nineteenkii intii caadigeed ee mucaaradka ahaa laakiin marka maanta xilligaa fa- uu fadhiistay halkii- meesha ka bilaabay meeshii waxaan rajaa runtii inay soo noqdo caqliga caadi soo noqotaan rajayna insha allah tacaala madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu u yahay madaxweyne waa annaga weeye codkaniga waan siinay Eh, runtii jubbaland waxay ahayd meelaha ugu badnaa cod ka helay codkii ugu badnaa ee kusoo baxay- ku noqday madaxweyne wuxuu ka helay jubbaland markii xaaladdu adkeed u ogaa marka waxaan rajaynaa madaxweynuhu iyo dowladda dhexeba in aysan do- ciidankii soomaaliyeed si guud ahaaneed aysan dhexdooda gelin shaki ilan waxaad socda wax weyn ma loo fiiriyo wax weyn maaha waa laakiin waxa uu yahay waa ciidanka in la kala shaki geliyo oo dadka shacabka reer jubbaland ee caadiga ah ee soomaaliyeed dhexdooda in la wax lagu abuuro weye taa runtii shaqayn mayso inna haddaan jubbaland nahay cadow baan leenahay kaasina waa shabaab weye cadow kale oon leenahay ma ay jirto taana ciidan u sheego saddex iyo toban sano waxaan dhisaynay institutions waxaan dhisnay hay-ado amni oo tayo leh oo soo saara ciidan qadiyad lahaansho heykal ciidamo leh dhisan oo agooda ku dhowaad afar boqol oo khawaarij inuu hal mal meel ku dilo soomaaliya weli kama dhicin hay-adaha dowladda ee amniga isteedka keli oo maanta lahaan nahay nabad sugid gaar ah waajibaadkeeda shaqa gudanaysa daraawiish gaar ah waajibaadkeeda shaqa gudanaysa booliis gaar ah waajibaadkeeda shaqa gudanaysa asluub gaar ah waajibaadkeeda shaqa gudanayso saddex iyo tobankii sana hay-adahaas micnaha u leh dowladnimada iyo geedi socodka dowladnimada soomaaliya aan dhisayna ayaan maxaa la dhahaye aan dhisaynay oo maantana caddayn aan u tahay soomaaliya dhan inay ka tusaale qaataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba ayna la joogaan jubbaland dowladda federaalka waxay u waaysa iidaankooda jubbalandna siinaysa dowladda federaalka ciidankaas waxay u waaysa logistics jubbalandna la garab taagneed inta aan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan la garab taagayn jubbaland ay la garab taagneed supportkaasna waxay muujinaysaa jubbaland inay diyaar u tahay in soomaaliya laga xoreeyo cadowga ee khawaarijta ah oon ka kow ka tahay in deegaanada jubbaland laga xoreeyo guud ahaan soomaaliya inay naga go'an tahay cabdinuur xayi xaashi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadda furay istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee sanadka ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soomaaliya warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdicasiis okey
munaasabadan oo ahayd mid lagu dahfurayay istiraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee sanadka ayna soo qabanqaabisay soona bandhigtay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre wasiirada wasaaradaha cadaaladda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada safiirada dalalka caalamka safaaradaha ku leh soomaaliya wakiillo ka socday hay-adaha caalamiga iyo qeybaha bulshada ayaa ka qayb galay daafurka istiraatiijiyadda cadaaladda soomaaliya sannadda ugu horreyn xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka faysal xasan aadan ayaa sharaxaad ka bixiyey nuxurka istiraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee
mudane ra-iisul wasaare mudane wasiiryaal iyo wasiirada sharafta leh iyo xubnaha kale nala jooga waxaa sharaf weyn inoo ammaanta inaad nagala soo qayb gashaan daahfurka munaasabadaanan maanta ku daahfurayno istiraatiijiyadii bahda cadaaladda ee ugu horreysay oo ka bilaaban doonta labada kun labaatan iyo shanta kuna eg labada kun labaatan iyo sagaalka haddii allah awooda la yiraahdo ereygan bah markaan leenahay cadaaladdu waa howl baahsan oo hay-ado kala gedisan oo kala madax bannaan oo shaqooyinkoodu isku xiran yihiin laakiin waajibaad kala madax bannaan leh ay ku howlan yihiin oo xeer ilaalin leh oo garsoor leh oo hay-ado fulineed ee labada heero dowlad dowladda ah dowladda ee soomaaliya leh oo leh hay-adaha kale asluubta ee ku howlan dhaqan celinta iyo dib u hagaajinta dadka maxaabiista ah sidoo kalena leh qaybaha boliiska dambi baarista oo halkaa ay ka bilaabato hawsha bahda cadaaladda
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee galmudug cabdulaahi axmed maxamed oo ku hadlayay magaca wasiirada cadaaladda dowlad goboleedyada iyo wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya bashiir goobe ayaa boogaadiyey bandhigga iyo daahfurka istiraatiijiyadda bahda cadaaladda ee soomaaliya
marka si guud mudane ra-iisul wasaare ana ku hadlayaa afka bahda cadaaladda waxaan codsanaynaa miisaaniyadda dowladda in borshan fiican laga siiyo bahda cadaaladda oo maadaama dee tiirka ugu muhiimsan waa la dhihi karo dowladnimada wixii dowladdeena naga dumiyana ay ahayd cadaalad darro ay dadku tabanayeen si cadaalad loo helo loo siman yahay oo accessibility-gii cadaaladdana uu hagaago dee haddaan la helin dhismayaashii ay ku shaqayn lahaayeen si guud bahda cadaaladda haddaan la helin dhaqaalihii lagu gaari lahaa dadkii meelaha remuudka joogay cadaaladdii dadkii ma wada gaarayso cadaalad loo sameeyahana ma imaanayso marka si guud waxaan u codsanaynaa in miisaaniyadda dowladda si gaar ah looga tixgeliyo bahda cadaaladda
sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan hortiinna soo istaago iyadoo loo dabaaldegayo ama la soo bandhigayo la daafurayo qorshaha shanta sano ee soo socota ee cadaaladda dalka wasaaradda cadaaladda aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa hawsha culus oo laba dhinachoy noo hayso waa tii cadaaladda iyo tii dastuurkaba waxaan sidoo kale aada ugu mahad celinayaa maantayto inaan cadaaladdan u dabaaduno shan sano soo socota dalkeennuna maantay yacni aan ku ammaanayo kuna muxuu ahaa bogaadinayo cadaaladdu tallaabooyinkay qaaday iyo horumarkay ku socoto iyo isbeddelka weynoo muuqda hase yeeshee markaas waynu mahad celinaa beyska ama meesha wax ka soo askumeen waxaan u mahad celinayaa magacayga iyo magaca inta xuquuq insaanka jecel
safiirada iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ah ayaa dhankooda madasha ka hadlay soona dhoweeyey hindisaha istiraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee maanta la dahfuray wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa sheegay in wax bulshada ka yimid ay yihiin qorshaha istiraatiijiyadda bahda cadaaladda ee soomaaliya ee
qorshahan istiraatiijiyadda bahda cadaaladda wax cirkana looga soo dejiyey maahan sidaad maqasheen baa wax ka yimid bulshada soomaaliyeed siday cadaaladda u arkaan ka yimid waaye waxna loo keenay oo maaragtay annagu aanan iska lahayn maaha dadweynaheena soomaaliyeed ayaa laga soo ururiyey siday cadaalad u arkaan caqabadaha ka hortaagan iyo siday cadaalad ku gaari karaan marka runtii waa wax hadhowti hirgelintoodu sahlanaan doonto mudane ra-iisul wasaare maadaama ay saa tahay hadda kadib cid walba oo nala shaqaysa oo na taageerta bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan qof walbaba waxa uu haystaa qariidadaas ayuu haystaa cadaaladda soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa si rasmi ah u daahfuray istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee oo ay soo bandhigtay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaraha in cadaaladda ay ka soo bilaabato guriga iyo qoyska
innaga dadkeennu waxay eedeeyaan markii cadaaladda laga hadlaayo dowladdii duntay marka laga hadlaayo nidaamku marka laga hadlaayo afartii qofee meesha xukuntay bay ka hadlaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ay ka hadlaan wax guriga maamada iyo aabbaha eedaynaya arki maysid ayaga way mushkiladda ugu weyn wax macalinka iskuulka eedeynaya ma arkays asaga way mushkiladda ugu weyn wax sheekha culimmadu waxay ka hadlaan corruptionka markay ka hadlayaan cadaalad darrada markay ka hadlayaan afarta xafiisyada fadhiya fiiriyaan laakiin sheekha ma fiiriyaan guriga ma fiiriyaan kambaniyada ma fiiriyaan dhaqankeenna ma fiiriyaan mushkiladda ina haysataa mushkilad dhaqan waaye corruptionka marka la feeriyo dadkeennu gurigu ka soo bilowdaa corruptionku cadaalad darradu markay ka soo bilaabato gurigay ka soo bilaabataa hooyadu waxay dhahdaa iska celi laakiin dacwo ma dhahda ilmaha marka meeshay ka soo bilowdaataas cadaaladda waxba uma naqaano inagu sideennaba haddaan bulsho soomaaliyeed nahay haddii la waayo cadaaladda maxaa dhacaya cadaalad haddii la waayo bulshadu way burburtaa way burburaysaa wayna inagu dhacday inagu markhaati uma baahniba horta innagaa ka sheekayn karna cadaalad la-aan waxay keento bulshadu way burburtaa waxaa faafa dulmiga iyo fasaadka ayaa faafa
koox burcadbadeed soomaaliya ayaa afduubtay markab laga leeyahay waddankaasi shiinaha koox burcadbadeed soomaaliya ayaa afduubtay markab kalluumaysi oo laga leeyahay waddanka shiinaha xilli uu marayay xeebaha maamulka puntland sida ay xaqiijiyeen saraakiisha howlgalka midowda yurub ee la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda markabkaanoy la socdeen siddeed iyo toban shaqaale ayaa afduubkiisa waxa uu ka dhacay xeebaha degmada xaafuun oo ku taal waqooyi bari ee puntland kooxda ah burcadbadeed ee qabsatay markabka ayaa ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhaca waxayna wateen doonyar oy ku soo weerar tageen sheegin wax dhaawac ah ama dhimasho ah oo soo gaaray shaqaalaha la socday markabka balse waxaa socda howlgalka samata bixinta afduubka markabka shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay kordheen issocodka badda ee biyaha soomaaliya taasoo ka dhalatay iska horimaadyo ka dhacay badda cas iyo marinka baabul memdeb oo ku qasbay maraakiibta inay dib ugu soo laabtaan isticmaalka biyaha soomaaliya si ay uga badbaadaan weerarada fallaagada xuutiyiinta afduubkii u dambeeyey waxaa loo geystay emfi cabdulaahi oo bangaladesh laga leeyahay kaasoo la sii daayay kadib markii la bixiyey lacag madax furasho ah oo dhan shan milyan oo dollarka maraykanka dhallinyaradii ka badbaaday doontii ku qallimantay madagaskar ayaa dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dib u soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka badbaaday doontii qallimantay dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmiya dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro soomaali oo dhowaan ka badbaaday dooni kula qallimintay biyaha u dhow jasiiradda madagaskar taariibayaashan ka badbaaday musiibada badda ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadde iyagoo ku labaysan calanka soomaaliya taasoo muujinaysa in dalkooda uu garab taagan yahay mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid tahay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barkacayaasha soomaaliya safiya xasan maxamed ayaa ka qayb galay soo dhoweynta dhallinyarada waxaana gudoomiyaha ay halkaasi ka tiray hadalla kooban dhallinyarada ilaa iyo kor dhaaftay lixdameeyada ee soo noqday ee laga soo celiyey madagaskar ee ka soo badbaaday doontii qallimatay qaarna ka nooga dhintay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto intii dhimatay waalidkii iyo ehelkii iyo waddankii ay ka tageen samar iimaan allaha naga wada siiyo waxaan mahad gaara leeyahay madaxweyneheena madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda ra-isul wasaare xamsa iyo dhammaan iyagoo dhammaystiran dowladda isleh oo dhammaystiran waxaanu kaga mahad celinayaa sida dhaqsaha badan ee loogu gurmaday ee loogu diray diyaarad khaas ah in dhallinyaradaas madagaskar laga soo qaado muddo bil ka yar ee waddankii dib loogu soo celiyo ayagoo raalli ah inay waddan ku soo noqdaan murugo miiran weeye waa caloolxumo waa baynful in carruurtayada maxaa ku yidhaahdaa la iibsado oo maaragtay qalubta laga tirtiro ay cararaan waaridka dhallinyarada waxaan ku leeyahay jooga waddankiina riskiga geerida ah ee intii dhimatay aad ka soo badbaadeen waxaan leeyahay kala joogaan hala jooga waddanka dowladda iyo dadkana iyo private sectorkana waxaan leeyahay aan isugu xiranno dhexda ilaahay waddankeena ha noo dejiyo quruxda ku socota allaha noo siyaadiyo anigoo ah guddoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha iyo dadkiga soo gurya noqday mar walba waxaan u taagannahay dowladdeenna dhammaystiran in aan dadkeenna u gurmano dhallinyaradeena shaqaalo lala raadiyo maaragtay xirfado loo abuuro dhallinyarada hala guubaabiyo wacyigelin badan ha loo sameeyo marka really waa very touching markaan qaarkood storida ay noo sheegeen iyo si waxay ka soo ay soo arkeen ee la soo kulmeen laga sheekeeyo diyaaraduhu intaa kuma eka tan waa diyaarad khaasa oo dowladda soomaaliya ay iyadu dhexda u xiratay dadkii waddankeedana u soo xirato marka taas waa gooni laakiin weli waxaa socda diyaaradihii kale ayagana maaragtay imaanaya oo haddeer doontii ay ku soo xiratay berbere oo yeman ka imaanaysay ilaa iyo tiro ka badan sagaal boqol ku dhowaad ah ayaan hadda waxaan sameynay labadii bilood ee saddexdii bilood ee sanadka hadda ugu dambaysay sidaasay u soo socdaan u imaanayaan dhallinyaradan ayaa ka mid ahaa rakaabkii dooni ku qallimatay hibiyaha madagaskar halkaasoo labaatan dhallinyaro kale soomaaliya ay ku nafwaayeen dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda madagaskar ayaa isku hawshay in la soo badbaadiyo kuwa ka haray musiibadaasi soo celinta dhallinyarada ayaa mar kale heftiimanaysa halista taariibka sharci darrada iyo dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ay kala kulmaan safarada halista badan ee badda dowladda soomaaliya ayaa ku celisay baaqiyada ku aadanaa in dhallinyaradu iska ilaaliyaan safarada halista gelin kara naftooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisada ah u dhexaysa axmed madoobe iyo dowladda federaalk soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya cabdulqaadir cabdinaasir saalax iyadoo khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe uu marba marka kasii dambeeya sii xumaanayo iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyo ciidan laga soo warinayay inay wadaan ciidamada dowladda dhowaan ay geysay raaskamboni iyo ciidamada jubbaland walow fasaraad kala duwan laga bixiyey ciidamada dowladda dhexe ay geysay raaskamboni dowladda dhexe dhankooda waxa ay sheegeen in ciidamada ay geeyeen raaskamboni ay ammaanka kala wareegeen ciidanka midooda afrika oo halkaasi baneeyey balse jubbaland dhankooda waxa ay sheegeen ciidankan la geeyey raaskamboni inay yihiin ciidan duulaan ku ah jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay shalay masjid ku yaalla madaxtooyada ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe wuxuuna axmed madoobe ku eedeeyey in xal waliba oo lagu dhammayn karo khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe uu diiday wuxuuna sheegay madaxweyneka madaxweyne ahaan inuu qancin waayey lana sharay axmed madoobe sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu u diray u tegey sidoo kale xal uu ka diiday wuxuuna carabka ku adkeeyey madaxweynaha in dalka mas-uul ay ka yihiin axmed madoobena laga aqbalaynin waxa uu wado
waan qanci weyne anaa gooni ula shiray aniga ra-iisul wasaaraha gooni ula shirnay ra-iisul wasaaraha inta baxay gurigiisa ugu tegey oo kula soo shiray madaxweynayaasha meesha joogayaan u dirnay oo u tegey oo gurigiisa ugu tegey oo gooni ula soo shiray maalintii dambana anagoo joogno bal waa isku soo noqonaynadaa isku joogno shirkuna noo furan yahay ayuu iska baxay waa baxaya hadda ii sheeg waa wacay waxaan idhi axmedow maxaa u baxay waa baxaya wuu yidhi anigu waan xanuunsanahay howlna waa iga kala daadsan tahay kan waa kii kale waay ra'yigaygana aniga waa diibay oo ra'yi iguma dhinna bis waxaan dhahna ma weliba meeshaas waa habeenkii waa baxaya mugaan maqalnaa is warwarsanay in arrintan tanasul laga muujiyo yaan ku ballannay waxaan dhahnay axmed noo joog saacado ilaa lix saac noo joog shirka waa xirina waa lagu kala tegay iyo dadka soomaaliyeed si aanay u message fariin khaldan si aanay u gaarin qadiyadaan isku haysano doorashada ah shirka dambaan geysanaynaay oon isugu imaan doonne kan waa gunaanadeynaa qodobo kalaa noo yaallo ladan waa diiday waa tegay axmed markuu tegay meesha waa wacnay waa daba kacnay waxaan dhahnay aan ku nimaado aan warkii iyo doodii aan sii wado waa naga diiday may waxaan dhahnay horta adigu bal niyo wixii haddaa iska kala dadejiso bal noo soo noqo nimankan xataa waa ku sugayaan sooma noqon karuu dhah annagoo dhan macal ragga kale oo madaxweynayaasha ah iyo n c c d oo dhan oo guuraysa aan soo guurno oo aan kismaayo kugu nimaado maya hadda waa mashquulan ahay oo la iguma imaan karu dhah haye walba muddo qaade goormaa noo soo noqonaya annaga waa kala tegina aan ballanno axmedaa waktigaa imaanaya ee aan isku soo noqonno aan dhahne ayadana waa diiday wakti waa waaye war u kaadi war aan wada hadalno doorashada iyo waxa aad la ordayso noogu kaadi war guddiga aad dhisaysa iyo dadka waxaad u sheegaysa jooji aan isu nimaado aan ku nimaado noo imaaw daba joog nag ilaa markii dambe ou dee teleefanadana naga qaban waayo awaamirtiina uu iska sii wato
dhankiisa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo marar badan khudbad jeediyey ayaa dhankiisa sheegay in dowladda dhexe ay wax wadahadal ogoleen xalna aysan ogoleyn warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaalad siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka waxaa soo saaray idan la socodsiinaya anigoo ashar maarke maxamed maxamuud waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah